أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhagaysanaysaye ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah maxaa ka jira in kooxda riddada lagu cadaadinayo sidii ay ula wareegi lahayd mas-uuliyadda amnigeeda maxayse africom ka tiri awoodda mujaahidiinta halkeese ayay maraysaa xaaladda kala guurka ah ee soomaaliya warbixin ayaad maqli doontaan buuyado shidaal ka soo qaaday magaalada berbera ee waqooyiga soomaaliya oo lagu gubay gudaha itoobiya dowladda eritereya oo nidaamka uu hogaamiyo abiy axmed ku eedaysay qalqalgelinta xasilloonnida mandiqadda geeska afrika kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga baay iyo beesha jiido ee degta wilaayadaasi oo ku soo idlaaday deegaan hoostaga degmada buulafulay mas-uuliyiin culimo iyo salaadiin ka qayb galay kulankaasi barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa markab urarna ganacsato soomaaliyeed oo lagu weeraray badda madow waxaa sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan sidee baraha bulshada looga hadalhayay hadal uu jeediyey wasiir hore oo ka tirsan kooxda riddada soomaaliya kaasi oo saadaaliyey in mujaahidiintu ay la wareegi doonaan soomaaliya qodobadaas wixii soo kordha iyo hadalhaynta warbaahinta ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan qaar ka mid ah wariyyaasheenna ayaa barnaamijka igala qayb galaya dhammaan xarumaha landalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo baraha aan internetka ku leenahay ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka
اليوم كسرى انشر الدين ضياء وانثر الأخلاق
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya maxaa ka jira in kooxda riddada lagu cadaadinayo sidii ay ula wareegi lahayd mas-uuliyadda amnigeeda maxayse africom ka tiri awoodda mujaahidiinta halkeese ayay maraysaa xaaladda kala guurka ah ee soomaaliya haddaba warbixin arrimahaasi ku aadan ayaanu caawa idiin diyaarinay waa kan walaalkeen bashiir muxiyadiin abu ayman africa isekantary oo ah madal koonfur afrikaan ah oo ku takhasustay arrimaha falanqaynta afrika ayaa warbixin ay diyaarisa ku sheegtay in qaramada midoobay iyo maraykankaba ay dib uga guranayaan qaabdhismeedka amniga kadib markii uu fashilmay duulaanka siliibiga ah ee ku dhowaad labaatanka sano ka socda soomaaliya kooxda riddada ee uu garwadeenka ka yahay xasan sheekh maxamuud oo quus ka muujiyey garab istaagga dalalka reer galbeedka ayaa warbixintu sheegtay in isbuucyadan u dambeeyey ay maciimbideen ku dhawaaqista hadallo ay duruuftu ku qasabtay oo sheegaya inay diyaar u yihiin la wareegista amnigooda haddii ay baxaan ciidamada shisheeye waxay sheegtay warbixintu inuu jiro farqi weyn oo u dhexeeya xaqiiqda dhabta ah ee taalla gudaha soomaaliya iyo hadallada caalwaaga ah ee kooxda riddadu ay ku tilmaamayso inay awood u leedahay maareynta marxaladda kala guurka sida warbixintu sheegtay maalmo ka hor kooxda riddadu waxay muqdisho ku qabatay shir ku saabsan amniga oo ay ka qayb galeen saraakiil sare oo ka tirsan maamulka gurguurta iyo wakiilo ka socday waxa loogu yeero beesha gaalada caalamka shirku wuxuu ku soo beegmay xilli kooxda riddada ay wajahayso caqabado dhowr dhinac oo ay ka mid yihiin hoos u dhaca howlgalka midowda afrika xiritaanka la filayo qaabdhismeedyada taageerada caalamiga ah ee riddada soomaaliya iyo ismarwaaga siyaasadeed ee sii xoogaysanaya ee u dhexeeya maamulka muqdisho iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada arrimahan waxaa sii dheer sida ay sheegtay warbixintu walaac kale oo sii kordhay bilihii u dambeeyey oo ku saabsan howlgallada sii xoogaysanaya ee mujaahidiinta iyo su-aalaha laga qabo in maleeshiyaadka riddado ay awood u leeyihiin iyo in kale buuxinta firaaqa amni ee ka dhalan kara bixitaanka ciidamada afrikaanta ee soomaaliya isagoo ka hadlayay shirka la taliyaha dhinaca amniga u qaabilsan xasan gurguute oo lagu magacaabo aweys xaaji yuusuf kaasoo islamarkaana ah xubnaha aadka ugu dhow madaxtooyada ayaa sheegay in soo afjaridda howlgallada caalamiga ee soomaaliya ay tahay natiijada geeji socodka muddo dheer soo jiitamayay uusan ahayn go-aan si lama filaana loo qaatay waxaa kale oo uu sheegay in muddo ka badan afar sane ay socdaan wadatashiyo iyo qiimeyn lagu samaynayay awoodda kooxda riddada soomaaliya ay u leedahay inay si weyn ula wareegto maamulidda arrimaheeda aweys intii uu hadalkiisa ku guda jiray waxaa kale uu ka shanqariyey in villa soomaaliya oo muddo badan hormuug ka ahayd xilliga ay awoodi doonto yaraynta ku tiirsanaanteeda qaramada midoobay ay ugu dambeyn waayuhu u run sheegeen dantuna ku qasbanaato shaacinta inay diyaar u tahay la wareegista mas-uuliyadda amnigeeda maadaama u n k iyo guud ahaan dalalka reer galbeedka ay gacanta ka taagteen duulaanka ay ku soo qaadeen soomaaliya xasan guurguurte laftirkiisa ayaa warbixintu xustay in deegaanka xanambuure ee gobolka galgaduud uu dhowaan ka sheegay in ciidamada midowda afrika ay baxayaan isagoo carabka ku adkeeyey in wixii haatan ka dambeeya uusan sii socon doonin ku tiirsanaanta ciidamada shisheeye madasha afrika isekantari waxay ka shanqarisay in soomaaliya ay wajahayso mid ka mid ah bixitaanadii ugu waaweynaa ee kufaarta caalamku ay ku taageerayay kooxdaridada soomaaliya tan iyo markii quwadaha shisheeye ay bilaabeen in ka badan labaatan sano ka hor iskudayga ah in soomaaliya ay ka yagaleelaan maamul dabadhilif ah oo ku salaysan nidaamka riddada ee ka dhanka ah ku dhaqanka shareecada islaamka sida ay sheegtay warbixintu hadda waxaa si isku mara u socda laba geedi socod iyadoo tan koowaad ay tahay mashruuca dhinaca siyaasadda ee loogu yeero howlgalka kaalmada kumeelgaarka ah ee qaramada midoobe ee soomaaliya ee u n times oo lagu wado in howlihiisa uu soo afjaro kow iyo soddonka bisha inagu soo wajahan ee oktoobar sannadkan labada kun lix iyo labaatanka taasoo soo gebagabaynaysa marxalad kala guur ah oo laba sano oo horey u codsatay kooxda villa soomaaliya howlaha u n times ee qabanaysa waxaa ka mid ah taageerada dib u habeynta dastuurgaaleedka ay kufaarta u soo camacamisay kooxda riddada doorashooyinka waxay ugu yeeraan xuquuqda aadanaha hirgelinta ku dhaqanka dimuqraadiyadda horumarinta hay-adaha amniga riddada iyo iskudabaridka waxa ay ku sheegaan kaalmada caalamiga ah howlahaas ayaa la filayaa in dhammaadka bishan soo socota mas-uuliyaddooda lagu wareejiyo kooxda riddada soomaaliya iyo sidoo kale kooxda hay-adaha qaramada midoobey ee loo yaqaan u n kantir team ee ka howlgala gudaha soomaaliya oo ay ka mid yihiin u n d b unisef w h o w f b faw iyo u n h c r geedi socodka labaad ayaa ah mashruuca dhinaca militari ee howlgalka midowda afrika ee soomaaliya kaasoo warbixintu xuseyn isna uu wajahayo xaalad qalafsan oo dhinaca amniga iyo dhaqaalaha ah uu sii xoogaysanayay marba marka kasii dambeysa isku soo beeganka xiritaanka howlgalka siyaasadda ee qaramada midoobey iyo hubintala'aanta sii kordhaysa ee ku saabsan mustaqbalka howlgalka siliibiga ee isbahaysiga e u e som ayaa warbixintu carabaawday inay ka dhigan tahay in kooxda riddada soomaaliya ay bilaha soo socda ku waayi karto dhowr lakab oo taageero siyaasadeed iyo mid amni oo caalami ah iyadoona jihaadiyiinta al-shabaab ay sii xoogaysanayaan islamarkaana joogitaan ballaaran ay ku leeyihiin koonfurta iyo bartamaha dalka dhacdadii ugu weyneed ayay warbixintu sheegtay inay ahayd go-aankii maraykanku shaaciyey koodii bishii lasoo dhaafa ee luuliyo kaasoo midowda afrika uu ku wargeliyey inuusan taageeri doonin u n sos wixii ka dambeeya dhammaadka labada kun lix iyo labaatanka islamarkaana uu ka hor imaan doono in golaha ammaanka ee qaramada midoobe uu ansixiyo sii wadista taageerada saadka ama howlgalka qaramada midoobe ee isbaasiga ee u som sida ay sheegtay warbixintu yurub oo muddo dheer ahayd lafdhabarta dhaqaale ee howlgalladii kala dambeeyey ee midowda afrika ka fuliyey soomaaliya ayaa iyaduna si weyn uga cagajiidaysa sii wadista maalgelinta ciidamada afrikaanta ah culayska heesta ee u e som ayaa warbixintu ka shanqarisay inuu qayb ka yahay dib u gurasho ballaaran oo caalami ah uu ku yimid heerka taageerada caalamiga ee villa soomaaliya iyadoo albaabada loo laabay u s aid iyo boqolaal xaramood oo hoostegayey halka kuwa kalen ay qarka u saaran yihiin inay xirmaan isla wakhtigaas waxaa meesha ka baxaya ayay tiri warbixintu howlgalkii siyaasadeed ee qaramada midoobe ee sida gaarka hariddada soomaaliya uga taageeri jiray arrimaha federaalka doorashooyinka garsoorka dib u habeynta waaxda amniga iyo dhismaha hay-adaha arrimahan isbarkan ayaa ka dhigan in mas-uuliyado badan oo aysan tabar u haynin kooxda villa soomaaliya ay ku qasbanaan doonto inay dhabarka u ridato maadaama qaabdhismeedkii ballaarnaa ee taageerada caalamiga ay si xooli u sii daciifayso sida warbixintu sheegtay kufaarta caalamku waxay sii kordhinayaan dalabka ah in kooxda villa soomaaliya ay si buuxda ula wareegto mas-uuliyadda arrimaheeda oo ay isku filnaato xilli ay meesha ka sii baxayaan maalgelinta dibadda taageeradii saadka iyo taageeradii hay-adaha riddada inkastoo kooxda gurguurta isbuucyadii u dambeeyey ay si rajabeela u sheeganaysay inay awood u leedahay la wareegista mas-uuliyadda amnigeeda haddana hadalladaas ay warbixintu sheegtay inay u muuqdaan kuwa la iska yiri oo aan waafaqsanayn xaqiiqda dhabta ah ee taala gudaha dalka maadaama horey iyo dambeedba uusan u muuqan wax horumar ah oo kooxda riddada ay samaysay oo meesha ka saari kara walaaca ku saabsan marxaladda kala guurka ee soomaaliya waxay sheegtay warbixintu in waaqaca dhabta ah ee indhaha laga laaban karin uu yahay in mujaahidiinta al-shabaab ay maamulaan dhul ballaaran oo dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya halis weynna ay ku hayaan kooxda riddada islamarkaana ay awood u leeyihiin inay howlgalladooda ay kusii fulin karaan goobta iyo goorta ay doonaan jenaraal john bernan oo ah ku-xigeenka taliyaha africom oo waraysi gaar ah uu siiyey shabakadda defense web waxa uu ku sheegay in mujaahidiinta ay ka mid yihiin al-shabaab iyo nusratul islaam walmuslimiin ay awooddooda sii xoogaysanayso islamarkaana ay si fudud ula jaan qaadi karaan xaaladaha isbeddelaya iyagoo awood u leh ayuu yidhi fulinta weerar dhobaaxad leh waxaa kale uu sarkaalkan uu ka dhawaajiyey in mujaahidiinta ay sida biyaha oo kale ugu gudbayaan carqalad kasta oo ka hor timaada isagoo intaasi ku dara in sidoo kale ay walaac xoogan ka qabaan horumarka geesyada tawxiidku ay ka sameynayaan dhinaca teknolojiyada the sofan center oo ah hay-ad daraasaysa arrimaha amniga iyo waxaa loogu yeero la dagaalanka argagixisada fadhigeeduna uu yahay magaalada new york ayaa soo saartay warbixin ay kaga hadlayso dhaqdhaqaaqa mujaahidiinta ee shan iyo labaatankii sano ee u dambeeyey weeraradii jilbaha dhulka loogu dhuftay maraykanka ee kow iyo tobankii sebtembar ee sanadkii labada kun iyo kowdii warbixinta oo aad u dheer kana kooban laba boqol iyo laba bog ayaa qayb ka mid a looga hadlay horumarka ay ku tallaabsadeen mujaahidiinta al-shabaab iyadoo si gaara warbixintan loogu soo beegay xilli uu maraykanku xusayo shan iyo labaatan guurada ka soo wareegatay weeraradii isku sidkanaa ee geesyada tawxiidka mujaahidiinta alqaacida ay ku qaadeen dalka maraykanka waxyaabaha lagu xusay warbixinta waxaa ka mid ah in rubuc qarni kadib weeraradii kow iyo tobankii sebtembar soomaaliya ee noqotay wax aysan ahayn maalintii weeraradaasi dhacayeen iyadoo isku beddeshay xudun muhiim u ah dhadhaqaaqa mujaahidiinta geesyada tawxiidka ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa warbixintu ka shanqarisay in tan iyo wixii ka dambeeyey muddadaas ay sii xoogaysanayeen haatanna ay leeyihiin awood ciidan iyo mid maamul oo ballaaran oo si weyn loogu kalsoon yahay the sofan center waxay hoosta ka xariiqday in duulaanadii saliibiga ahaa ee washington ay ku qaaday dalalka islaamka ee ka dhalatay natiijo lid ku ah natiijadii maraykanka uu filayey maadaama uu sare u kacay kobac awoodeed ee guud ahaan mujaahidiinta caalamka mujaahidiinta al-shabaab ayaa warbixintu xustay inay fuliyaan weeraro laayaan ah oo marar badan ay cagta ku mariyeen xeryo iyo saldhigyo ciidan oo ay ku lahaayeen ciidamada midowda afrika iyo maleeshiyaadka kooxda rajada soomaaliya gudaha dalka sidaas darteed al-shabaab waxay sannadihii labada kun iyo toddoba ilaa laba kun shan iyo labaatan ka mid ahayd ayay tiri warbixintu afarta kooxood ee jihaadiga ah ee dunida dhimashada ugu badan u geystay cadowgooda isagoo howlgalka soomaaliyana uu noqday midkii ugu dhimashada badnaa ciidamada midowda afrika marka loo eego howlgallada kale ee caalamiga ah ay ka qayb qaateen warbixinta the sofan center waxaa kale oo carabka ku dhufatay in duqeymaha cirka ee maraykanka uu ka wada soomaaliya aysan marnabo burburin karin nidaamka islaamiga ah ee cadaaladda iyo kala dambeynta ku dhisan ee mujaahidiintu ay ka hirgeliyeen koonfurta iyo bartamaha soomaaliya aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen bashiir muxiyidiin abuu ayman القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aa soo dhoweeya walaalkeen eliyaas cabdulaahi
bismillaah maahir aad baad u mahadsan tahay waxaan caawa ku eegeynaa xubinta hadalhaynta warbaahinta qodobo kala duwan warbixinta ugu horeysana waxaa daabacay websayte-ka soomaali memo ciwaankuna waa booyad shidaal ka soo qaaday magaalada berbera oo lagu gubay gudaha itoobiya waxaana lagu iba furay in ka badan sideed darawal oo baabuurta waaweyn ayaa la sheegay in la afduubtay halka gaadiid shidaal sidayna la gubay kadib markii kooxo hubaysan ay weerareen kolonyo gaadiid ah oo maraysay gembi oo dhacda duleedka waleega ee gobolka oromiya gaadiidkan ayaa la weeraray lixdii sebtembar isagoo kusii jeeday magaalada asoosa oo ah caasimada gobolka benshanguul gumus waana sida qolada warbixintan baahisay ay u caddeeyeen ururka darawallada baabuurta waaweyn ee itoobiya waxa uu ururkan ka dhawaajiyey in gaadiidkan oo ahaa booyado ay shidaalka naaftada ka soo qaadeen magaalada berbere ee waqooyi galbeed soomaaliya iyadoo ilaa aanan la magacaabinna ay sheegeen in gawaarida wada socotay ay tiradoodu gaaraysay ilaa shan iyo toban mid ka mid ah gaadiidkan ayaa la sheegay inuu istaagay kadib markii cilad farsama ay la soo darastay iyadoo afar iyo tobankii kalena ay sii wateen safarkooda wixii intaasi xigay ayaana ahaa in weerar ay kala kulmeen kooxa hubaysan kuwaas oo rasaas ooda kaga qaaday sida ay xogtu tibaaxaysa dhowr gaari ayaa isla goobta ku basbeelay iyadoo qaar ka mid ah wadayaasha baabuurtana la qafaashay kooxihii weerarka geysta ayaana la sheegay in ay dalbadeen lacag madax furasho ah si darawallada loo sii daayo gunaanadkii ayaa warbixintu waxay tiri ilaa hadda lama xaqiijin halka ay ku sugan yihiin ama xaaladda darawallada la afduubtay waxaana maalmihii lasoo dhaafay si weyn ay u haysatay arrintan baraha bulshada muuqaalo la baahiyey ayaana muujinaya kolanyo gawaari xamuul ah oo meel waddo ah ku gubanaysa markan iyo calamada iyo warbixintii lagu baahiyey waxaa ciwaan looga dhigay eritereya oo nidaamka abay ku eedeynaysa qalqalgelin amni waxaana lagu bilaabay dowladda eritereya ayaa xukuumadda ay jaarka yihiin ee itoobiya ku eedeysay qalqalgelinta xasiloonnida geeska afrika waxayna eritereya si gaar ah ugu eedeysay adis ababa taageerada maleeshiya maxalli ah iyo fallaagada r s f ee suudaan wasaaradda arrimaha dibadda ee eritereya ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay in nidaamka uu hogaamiye abiy axmed uu ku howlan yahay qalqalgelinta amniga mandiqada geeska afrika waxay sheegtay in xukuumadda adisaba muddo ka badan saddex sano ay ku howlanayd kor u qaadista ereyada xanafta leh ee dagaalka iyadoo ay khatar gelisa ayaa lagu yiri warka eritereya heshiisyada caalamiga ah asmare waxay adisaba ku eedeysay in taageero isugu jirta hooy tababar iyo maalgelinba ay siiso kooxa ay ku sheegtay in loogu talagalay in si toos ah ay u bedelaan xukuumadda uu hogaamiyo asiyaasi afawarki waxay eritereya sidoo kale etoobiya ku eedeysay in taageero muuqata ay siiso fallaagada r s f ee dagaalka kula jirta ciidanka milatariga suudaan gunaanadkii ayaa warbixintu tiri inkastoo etoobiya dhankeeda ay dafirtay eedeynta taageerasiinta r s f ayaa dhanka kale ila deegaanka waxay sheegayaan in xadku uu noqday waddo muhiim ah oo sahayda looga gudbiyo r s f iyo huwantooda markab ganacsi oo u rarnaa ganacsato soomaali ah oo lagu weeraray badda madow waa ciwaanka warbixin lagu baahiyey websaytka alfurqaan waxaana lagu bilaabay saacadihii lasoo dhaafay markab ganacsi oo u rarnaa ganacsato soomaali ah ayaa lagu weeraray badda madow gaar ahaan meel ku dhow dekadda magaalada odesa ee waddanka ukraine markabkan oo lagu magacaabo teedha ayaa la sheegayaa in weerarka lagu qaaday ay fuliyeen diyaarada aan duuliya lahayn wararka ayaana tilmaamaya ayaa la yidhi in weerarkaas ay ku dhinteen laba ruux oo ka mid ahaa shaqaalihii saarnaa markabka kuwaas oo u dhashay dalka azerbaijaan sidoo kale waxaa lagu waramayaa in laba ruux oo kale ay ku dhaawacmeen weerarkan xogaha qaar ee la helay ayaana tilmaamaya in markabkan ay saarnaayeen toban ruux oo shaqaale ah kuwaas oo kasoo jeeday dalka rumeniya dowladda ukraine ayaa weerarkan lagu qaaday markabkan ganacsi waxay ku eedeysay ruushka si kastaba ha ahaatee waxay tani walaac xoogan ku abuurtay ganacsatada iyo shirkadaha maraakiibta ee isticmaala badda madow xilli ay halkaasi ka jiraan xiisado iyo iska horimaadyo u dhexeeya quwado kala duwan waad mahadsan tahay walaalka ilyas maxay ahayd taadalhaynta ugu doorka roon baraha bulshada soomaalida ee maanta
meyr waad mahadsan tahay hadalhayntii ugu xooganeed ee saacadihii lasoo dhaafay ka taagneed baraha bulshada waa hadal uu jeediyey wasiir hore oo ka tirsanaa kooxda riddada soomaaliya kaasoo saadaaliyey in mujaahidiinta al-shabaab ay dalka la wareegi doonaan marka ay ciidamada kufaarta afrikaanta isaga baxaan waddanka cabdiraxmaan cinte oo soo noqday wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee kooxda riddada soomaaliya ayaa ka shanqariyey in gaalada caddaanka ee ku sugan xerada xalane gaar ahaan maraykanka ay mucaaradka u sheegeen in haddii ay heshiis siyaasadeed gaari waayaan ay dalka isaga bixi doonaan kadibna al-shabaab ay waddanka qabsan doonaan waxa uu si cad u sheegay in maleeshiyaadka kooxda riddada aysan u babacdhigi karin mujaahidiinta sidaasi daraaddeedna uu hubo in marka ay baxaan ciidamada shisheeye ay dalka qabsan doonaan mujaahidiinta kumanaan qof ayaa arrintan uga falceliya baraha bulshada si gaar ahaaneed labada manase ee isticmaalkoodu hadda uu xoogan yahay ee facebook iyo tiktok axmed nuur cilmi waa mid ka mid ah shakhsiyaadkii faallooyinka ka bixiyey muuqaalkii ninkan laga baahiyey waxuu yidhi waa xaqiiqatani cid iska indhatiri kartana ma lahan xitaa midka hadda hoggaanka haya waa uu ogyahay cabdulaahi maxamuud xasan isaguna waxauu yidhi waa hadal xaqiiqo ah faallooyinkan iyo kuwo kale oo ka tira badan ayaa laga bixiyey muuqaalka ninkan laga baahiyey waxaana tani maahiru kuu muujinaysaa qoobgariirka xooggan ee haysta xukuumadda fadhiidka ah ee wakhtigeedu uu dhammaaday ee weli kursigeeda uu kusii fadhiyo murtad xasan sheekh maxamuud waa inaga intaa xubinta aan iminkana dib ugu laabana barnaamijka faafureebka iyo qaybaha ka haray aad buu mahadsan yahay walaalkeen ilyaas cabdulaahi ayuu kaasi ahaa للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qaybihiisii dambe ayaannu isla soo gaarnay deegaanka dagfuur oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga bay dhowaan waxaa ka dhacay kulan dowro sharci ah ay dhinaca socotay loona qabtay beelweynta jiido ee degan wilaayada bay kulankaasi oo socday muddo saddex maalin ah ayaa waxaa kasoo baxay natiijo wanaagsan walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali oo ka qayb galay kulankaasi ayaa tebintan inoo soo diyaariyey waa hagaag dhegaystayaal halkaad inagala socotaan waa reediyoga islaamiga al'andulus halkan waxaa ka socda shirweyne isugu tuni beesha jiido oo halkan ka soconaya walaalka waxaan si toosa idinkaga soo tabinaynaa halkan oo shirweyne uga socda beesha jiido oo shirkaas oo muddo socday oo wadatashi beesha jiido halkan uga socday iyo ay barbar socotay dowlad diini ah loogu qabanayo qeybaha kala gedisan ee beesha iyadoona dadka muslimiinta ee ku sugan deegaankan si weyn ay u soo dhoweeyeen dowladda diini aheed u qabtay maamulka islaamiga ee degmada bulfly gaar ahaan halka beesha ay ku shirayso ayaan si toosa idinkaga soo gudbinaynaa halkaad ka maqlayseen sawaxanka waa deegaanka degfuur oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay ee hoos timaada degmada bulfly rudiyamimyaal akriyo harakaadayahooga kare
waa hagaag waxaan ku guda jirnaa tabinta tooska ee ka soconaysa deegaanka degfuur waxaana ka socda kelimaad kala duwan iminkana waxaad ku soo dhowaataan sheekh ibraahim maxamed saalix oo la dardaarmay dhammaan waxgaradka beesha jiido nabigeena maarey calayhi salaatu wasalaam awthaqu cura aliimaani almuwaalaatu fi illaahi walmucaadaatu fi illaahi walxubu fi illaahi walbuqdu fi illahi nabiga sal lay slam walaalnimada iimaanka masheena seelanka ilaahay dartis ini walanjeelad ilaahay dartis walanlocolow haa qofna olonqaada qofna usu jeelad walaa usu kajeeladona may haaye ilaahay daraadis iyo iimaan walaa usu kanacona may haaye haddana gaalnimadii usu kadhihi daraadiyaylig may kamid ee lankala rajri cumar liqaa'u likhwaani jilaa'u lahsaani haddii aad marba ilaahay dartis dadkii adan walaalow tir adala kulantalaki walaalo in lala kulma may laray qalbaga waxyaabaha ilaahay ka soofayow subxaana wa tacaala qalbaga waxyaabaha ilaahay ka soofayow lanka walaalka may lafade inaad ceebojee astur lanka walaalka may lafade qaladaadje inaad dabool hindhoga inaad kalaabad may anay walaanyagan iyo ehelkana walaanyagani jeelni waare may walay walaanyo ilaahay daraatis an walaalowni mayna hasuusiyaayana aakhara ama laakiin ehelkana mayna towyaayana addunya waarilik adduunyada towyaayaan shaacirkeena maari in yakhtalif maau lwisaali famaa'una taxadara min hamaamin waaxidin yu'allifu baynana diinun aqamnaahu maqaama alwaalidi ikhwaani fillaah marka ilaahay daraadis allan walaaloway caqiidat lwalaa'i walbaraa'i hay nooleeye oo kullugaan meelba roogna muslimiinta haddageeg walaanyagaan reer jiidi la roogna muslimiinta meelba roogan kasta inay walaalawaanoo ka unaan oo hor jeedo oo gaalada ahoo dhiniga sufuufto gaalada kabi ini kan adowkaani kaas ka waldhana walaalayaal marka insha allahu tacaala may ballaha walaalaheena beelweynta reer jiidda kheer allah siinsii sida dad han dhowaahideen sida may laraayuusa dowridii isanka qiib qaadateen iyo niifurnaantiin iyo wanaagiin iyo dayaafadiin oo wanaagsan iyo qaabiliyadda culummad wal isin sheegen isan qaabilin ogolaateen farxadda siinka muuqata insha allahu tacaala may basiin lanaa ilaahay subxaana wa tacaala sacyukum mashkuur allah ka weela ilaahay subxaana wa taala ma warsadana biasmaa'i ilhusnaa wa sifaatihi ilculaa ilaahay gaaladan oo jibi ameerikaan allah jibi etoobiyaan allah jibi murtadiin allah jibi kitaabkan iyo shareecadana hoostiyay ka dhiman ilaahay ilaahay niinsa hela wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag iminkana culimmada deegaanka ayaa si weyn ula dardaarmay bulshada baashajiido walmaasna ku booqdasooti ilaa waqti dhahra duurna ku sugayaatay ilaahay khayr alejis ilaahay barakhaawsh ulamaata xasuus dhirtooti oo muslimiinati oo bilak hiir jiille oo duureed hor isfuran ilaa waqti il dulqaadhan ulamaata tiri ilaahay barakhaaws gool ha aasaasaa balan bal duureed ha aasaasaa balan degfuur ma aago ilaa degmadhaa meel ulamaata nuku xasuus dhirtooti ilaahay barakhaawsh beryi sacadeete muslimiin ilaahay meeqaas horka alliwil ummadata muslimiina forondhaayata ilaahay is gargaar ilaahay muslimiina gaala nukus guryooti may diinsoor yari may baydhowo yari yanka dareerna waalay samada hawu araashay samada dabeele hilaaga liis wil dhulki i samadi lama dhati aliila ilaah hilaaga la ingweele walkala madun lugmaka dareero haay lohi dareera meeshe ilaa samadaara turaab hilag aliilihi هو هو نفتن على علاشنا إلى هلاك اللي يسول مسلمين ما غاصر كألول إسن بلا كير جيل لقام سي جامني أنا إنم أو مسلمين كدين دين صورت أنصاركن نما ما أتير أنصار مهاجرين سيسيا مجاهدين نم قالك أمشني روح حمر إلا بيدو قال قال ما نقول كون إن ولا ميل قال يا هجرو أن هكون رأي أن هكون هي هات اللي ما توعدوني أديو عليه ما أجي بوس يكون روجنا بوس مجاهدين ما بوس قال ماك قال ما خلا قال الجمني ير سياسة قوال الجمني ير قرنيور إلا بيدو أم إله ما ذي بورشني بوسك إكاك ير هل إكاك مجاهدين فرون ير إكاك ما قلبه هيش جهاد قام يرن سيو هلا ذيرن ولا قام عوتنن سيبل أفربل إنه بوق ديوتا دور نكوس ويبا زيادة برنكوس بلاوتي نكون نكون ناقوس شنو ولا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa hagaag mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa waxa uu ka warbixiyey shirka beesha iyo waxyaabaha uu daaran yahay halkan waxaa ka socday shir wada tashi oo barbar socda doori sharci ah maamulka islaamiga walaayada islaamiga baay iyo kan degmadaba ay wadeen oo ay la lahaayeen beesha jiido shirkaasi wada tashi oo barbar socday dowladda sharciga ahayd wuxuu socday muddo saddex maalin ah wuxuuna soo gebagaboobay maanta waxaa ka soo baxay markaa warmurtiyeed iyo ma aragtay iyo waxaa ka soo baxay in ummaddii ay fahmeen diintii iyo ma aragtay tawxiidkii iyo jihaadka mucaasirka ah ee socdaba waxaa loo akhriyey dowladda markaan u noqdo atarbiyat alislaamiya oo uu ka koobnaa ilaa shan qodob ama shan kutub oo isku jirta ahaa alcaqiida alfiqhu alsiira aladkaar alxijaab dowladdu ama shirku waxaa qayb ka ahaa culimo ka timid maaragtay wilaayada islaamiga ee baay ee maamulka degmada bulufulay waxaa qayb ka ahaa shirkaasi ogaasyo nabadoono iyo cuqaasha beesha jiido iyo dhalinyaro waxyaabaha marka ummadda laga saxay waxaa qayb ka ahaa gabdhaha muslimaadka ayaa qayb ka ahaa dowladdaasi oo ayagana ay ku qaateen kutubadan tawxiidkii ayaa laga saxay ummaddii oo ah ikhwaani fillah aasaaska diintayna islaamiga ah marka maalinkaan imaanayni halkan ummaddii waa la weydiiyey ma huwa tawxiid ma huwa shirk salaadii faatixadii ayaa la weydiiyey insha allahu tacaala wax maaragtay saxay way yaraayeen maanta hadda aan joognana kolley waad maqli doontaan idinkaaba dhegaysan doono sidii looga saxay ummadda tawxiidkii iyo maaragtay iyo iyo cibaadaadka kaleba marka waxaa qayb ka ahaa fiqiga sida salaada ummadda in laga saxo iyo maaragtay wixii salaada la xiriiro taxiyaadkii iyo maaragtay siiradii ayaa ka mid ahaa nebi maxamed abtirkiisii intuu xaasasa uu lahaa intuu carruur u dhalay iyo maaragtay goortuu dhashay meeshii meeshii uu ku dhashay xagga halka uu ku dhintay nebi sal alla alay slm ku xabaalan yahay waxaa qayb ka ahaa ikhwaana fillah dowladdaasi intay socotay aflaamta jihaadiga kuwii ugu dambeeyey weli kamiinkii mubaarak iyo kamiinkii teedaan iyo nimankii oo maraykanka ahaa ee cadowga ahaa ay burburka ay u geysteen iyo maaragtay tuulada farsoley ay u geysteen ayaa halkan laydinka tuseeyo waad aragteen ikhwaani fillah xaqiiqatan gaalada laa yaaluunakum khabaala wadduu maa canitum buu lilahi subxaana wa tacaala qad badat ilbagdaau min afwaahihim wamaa tukfii suduuruhum akbar marka wax kalena ummaddaa looma baabi'in ilaa an yaquuluu rabbuna allah ilaa an yaquuluu rabbuna allah ayaa ummaddaa loo baabi'iyey idinkana ikhwaani fillah haddaad jihaadka u kici weysaan oo ilaahay subxaana wa tacala markii aad qaadan weysaan ilaahay subxaana wa tacaala wuu idinku sallidayaa wuu idinku ilahay subxana taala saa aayaddiisa ku caddeeyey maaragtay haddii jihaadka loo kici waayo oo ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisa qaadan waayo gaalada la dagaalami waayo inuu ilaahay subxaana wa tacaala oo nagu sallidayo cadowgiisa ikhwaani fillah waxaa qayb ka ahaa ee dowladda muxaadaraad ayaa qayb ka ahaa ikhwaani fillah aljihaadu fii sabiili illah dalbu cilmi sharci alwalaa walbaraa ayaa qayb ka ahaa maaragtay in jihaadkii wujuubnimadiisii maaragtay dadka inay u kacaan iyo maaragtay cilmiga sharciga in la dalbo marka cilmiga sharciga ah in maaragtay ummadda lagu tartansiiyo lagu ciraabiyo jihaadka ikhwaani fillah waa waajib weeyaan qof waliba muslima oo muxtalima qaan gaaray jihaadkan waajib uu ku yahay ikhwaani fillah marka in jihaadka naf iyo maal in lagu bixiyo waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan nabadoonada beesha iyo kelimaadkii ay ka jeediyeen madasha shirka بلا تجيل دكفور ياكا دور الدين نقص ويا بن او عضها وريرنا كذا شرع كدكفور نقص ويا بن دكفور خرج الجس علماء ولاية اسلامنا نقص ويا تبي عضها علماء ولاية اللي حما حد نعنن توتي دكفور انا كنت توتي واحد اسهل نعني عضها وريرنا كذا دكفور يا ولاية هرمونان خير الجس عضها وريرنا دين كبران أركان الإسلام أنا أركان الإيمان كبران توحد أنا كبران أذها ورينا إن إذا حسن ما حد نحن ولاية ولاية جرواسي نقول الجيس أذها ورينا كات إن إذا ما هذا كان كفالن كالم إذا نكساق آذن ونون قام جماعة شنوا أنت جور جور تقولوا سير الجل أو أنا جون يا قوان هلهن ولاية ميلاد جرواز قول الله سار ولاية ميلاد جرواز قول الله سار ونون جرو هين ونون جرو هين ونون جرو هين قام ما عدنا عايشنوا جور جورت إصابة رين إنه قالوا سيد الجل يا جماعشن إلهي ندد نوالو إلهي نهم ما عدنا عايشن ولاية إسلام الجرواز قول الله سار إنه تيت الله ما حدنا قام جماعشنوا إن دينك اسمك برتين محاذا سالجيس محاذ إلهي اللي in idii un hama hadnacna walaaya islaamal garwaas guula la jis gaama dheecinanu waa dowro diinignu ku baran arkaanu lislaam iyona arkaanu liimaan towxud yaanu ku baran faataxa in idii ha abaalmarshayn walaaye garwaas yaan guula alla saar unu gaam jamaashnu waa in atiyate i in banyate in gaalo jalla diyaar maakan in gaalo jalla diyaar maakan allahu akbar allahu akbar asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu دورون إلهي خردتي علماء صن إلدر تبي أنتي إلدرت نما قلا أو تهود ها داينا وأنتي ولا أو فانتسا نما قلا هم مقدع وين يسها علماء قراءة كل هذا صار خير على الدس إلهي علماء خرك الأول قال إلهي نخوش ونما كان يد ولا أو نفاذ أتا ويهول مجكز كل ولا أو إلهان بلا أو قال يونا يهرك شغشني ما كانوا ونقام كانوا يد ولا أو waadana ku waalan bastaan ku eelan dhaagaray waadana ku waalan yadu heerar harbu harbuligan moosha gaalad yanay olama hare ged shaqashni maakan idi horta ilaahay khair alis jibay olama olama jina isa tarta hadda waan ashan ya jaajo soo dileero gaala nabar ma shool nabar ma islaam oo tiri ilmaakan unu jaa waadasna ku waalta mudda ku daayanan moosha unu mujaahidin ajan idi horta hadda waan ashan taan gaaman yaru un soo sunma tohoda dhiyonay ka mugdaha ya saaftiinisten ehegole oo majikis hamugdi mugdi aw yasa afsiinatan haanan yasa balaawtan intii maalin bilaahi gaam jamnunu hulidi saybil kadam nusa waytaa baalijid gabar gaamas hormanaawta intii yole oo sharaas jii safari wajas eniyanay labaati lama raa labaati afar raacay bar hormanaha olamaana kulliba sharqo asba sharqo olamaadun ilaahi khairdisay olamaadun diina dowladda la dartabi ilaahi khairdisay waa hagaag markana waxaad ku soo dhowaataan ugaaska beesha jiido ugaas shireh oo ka jeediyey munaasabadda gebagabada shirka kelimad dhinacyo badan taabanaysa horta dhaagtakan wile qaraasha hirji ansaaray hort ulamaal horta hirji madaalata ansaaray qabiil ansaarkay fa abadanba ansaar aawtay musha wili baryaw aatanad maag oo shabaabtooti oo ansaar mataatab uun dharnu ku dhalan gaal amaaraa awalaaba ansaar aawnay un hirji akan gaal mijilan gaalna jabnamen gobol bay jiyatama yed haliima dhalaan gaalad yarhol oo gaas yarhol ilaahay diinas diinas oo burburshaash oo dagaartamaya degmada ilaahay ilma kulli ansaaray jiye gaamisasna aniyo hal qodob ma ogoleen inta uun gaal legedna naf i maal i niib in un gaal oo iljihatan ma ogoleen hol aan ugaasusan aku aan ugaas oo gaala dilig ak muushil ugaas oo ilaahay ma ugaas beelad ee hir hebel isarri hir hebel isarri maakaan hol aan ugaasusan aan ugaas oo kadaa ka ilaahay lis dagaalamni akan ummad ilaahi oo islaamak oo ahlul toohodag in aan isar dagaal haay oo la dabna seer ilaahay ku miirab ani igaal in un al akan un gaal al akan un un hirji hol akan gaal le al akan aku rinadan mas aku merinadan en gaal il alaytan oo naf imal bun il alaytan ku merinadan kulli bort sharakan lamaan waqt dareerale oo jiis dareerale oo duurun isaabtanaawte ummadato ilaahay masharika qalqaaliste oo dowladtan juhud badna bistabi yaa yad mahad eresnay ilaahay wiina wahada ilaahay awaal marshe ilaahay wiina wahada harka guud ig etigu reerka ilaahay wiina wahada ajar badna la hadise waaluhun oo oo jaafar ilaahay wiina wahada ilaahay awaal marshe waaluhun walaalkan maanukulyar oo martanag nusaka ilaahay awaal marshe un gaami in maalna dhuun rawyaatuna una jiraan inu gaal jelle ilaahayaa mahday naftoodan dhugna owlaaduna dhugna diyaar in maakan baa diyaar maakan in walaaye garaw dhakan garaw disn kadaahun un yas dagaaltan naf i maalba un habisn diyaar maakan gaam yabniyu aan horta hol aan ogaasusan akuu in aan jiraan walaag agtay yabni bidi meeg waylaa ku haysan dhabiila ku haysan in ummad ilaahid aan indhabadeys jiraan naftas faalisayd olmaa aad ka faalisayd unuku waxaan nahay dad oo ilma haddaa haddaa umul yihiin ninkii dhaliya walwaalana dadkan beeshaan reer jiidda walwaalaa u baahan tahay lala kulun saan aad arkaysan wey masaajidkan walaayadda shaqaa ku lahayd markii la dhisay berigaas waxaa naga ballan qaaday walaayad wartoo iyo masaajidka masaajidkii waa noo dhistay wartaa naga maqan idan oon luwa dugsi hadda madarse haddaa inta laga dhis waa dhisi lahayn oonab loo dhisi waaye arlada eel maleh war weyno oo meel gaariis ma jirto haddaan baa halasaag nahay in warto oo ilaahmaaunugka oo idil iska beesh oo dhaxdeed ah looga godo dhaxdooda dugsi sarar ka dhisad dugso hoosad ka dhisad dugso qur-aan ka dhisad ayaan rabnaa taasna horyaa waa naga ballan qaaday walaayadii in noo dhammaystira masaajidkii waa qabnaa laakiin tii wartaa nooga maqan in lanala jiraa inta saan yeele inta magaalo inteem intaa idin roog mis meel kastaa idin roog taladaas nalaga qaataa rabnaa taasna waa idin raacsanaa waa bilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa hagaag ugu dambeyntiina waxaa goobta lagu soo bandhigay gabayo si wadajir ah ay ugu soo bandhigeen abwaanada beesha jiido bismiluhu alaa barakale balaasa yagraara bismiluhu alaa barakale balaya yagraara bismiluhu la'aantiis waa kuma badanayo barbari kastoo baaramaay baasayda baalwo booskiisi igey burunda booskiisi igey baasuukageeyaala bahe baasuukageeyaala bahe baasuukageeyaala bahe baasuukageeyaala yaala bahe baasukige yaala bahe baasukige yaala bahe baasukige yaala bahe belna sodon ay ku dhalataa sheegmaaye goreen dhegin shiideele doy waa shabaal sheeke beer waa sharay sheey islaan waa shiish dheer banduuq waa shiideele doy waayo shabeegaad waa leema sheeg sheega karni waa leema sheeg sheega karni looma shoora kara looma shoora kara shabaab looma shoora kara shana shaar gashaa tahaye
shabaab loo shoora kari waa leema sheeg sheega karni shabaab shan sheegaa timiti
anige imogow shabe anige wahle masheesheg tahaye wahle masheeg sheega kari wahle masheeg sheega kari wahle masheeg sheega kari
anige wa masheesheg karne share imogow shabe wahle masheesheg karne wahle masheesheg karne
alla qura'aan dhikin shiwo wilaawiin shan wallaadnankii sharabe shaleeyaay ku dheefaada shan libaannankii sharabe wilyabo shaleeyaay ka dheefaada shan shabaabnankii sharabe wilyabo shaleeyaay ka dheefaada شرير إيش لمبو انتي شرير إيش لمبو شاكي شبابا يمري انتي شرير إيش لمبو انتي شرير إيش لمبو
شلبالي شاقي شاقي شبابا يمدي شاقي شبابا يمدي شليلي شاقي جري ركاد يا هو وكرا waa hagaaga halkan waxaan ku soo afmeeraynaa tebintii tooska aheyd ay idinkaga imaanaysay deegaanka degfuur ee dhaca duleedka degmada bulufulay ee wilaayada islaamiga ee bay guudahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhagaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu